إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga alfurqaan kuwooda ugu doorka roonne waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey fariisamayaal ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa habeenkii xalay weerar lagu ekeeyey askarta kenya ee haysta deegaanka kulbiyow ee wilaayada jubbooyinka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay weerarkii nafhornimada ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lala beegsaday askar ay turkidu tababarayeen askartii shalay ku dhaawacantay camaliyaddii ka dhacday xerada turkida ee muqdisho ayaa waxaa la kala geeyay isbitaalka turkiga iyo kan madiina waxaa isa soo taraya haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee hadiyadaha ku wareejinayo ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ku sugan iyadoona hadiyadii ugu dambaysay ay bixiyeen haweenka ku dhaqan degmada tawfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa degmada ceelcadde ee gobolka gada lagu qabtay munaasabad lagu soo xidhayey wejiga labaad macahad ay leedahay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado kenya ayaa shacabka ku dhaqan dhulka n f d ku eedaysay inay ka waysay wada shaqayn kadib markii ay ku caawiyeen dagaalka al-shabaab intaasuu dhegaystayaal waxay ahayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsanne goordhow ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku ekeeyey fadhiisamayaal ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan weerar habeenkii xalay lagu ekeeyey askarta kenya waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay fuliyeen howlgallo iyo weeraro ka dhacay meelo kala duwan shalay gelinkii dambe waxay weerar ku ekeeyeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ee ku yaala munkayga degmada afgooye ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose weerarkan ayaa in muddo ah socday waxaana ay goobjoogayaal inoo sheegeen in aada loo maqlayay dhawaqa rasaasta labada dhinac ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weeraradan balse ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in dhaawacyo goobta laga qaaday muddo kadib dagaalka sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen fariisimo kale oo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin halka loo yaqaano haanta dheer ee isla degmada afgooye weerarkan ayaana ahaa mid lagu beegsaday difaacyada ciidamada dowladda federaalka lamana oga inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay jubbooyinkana waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen kulbiyow gaar ahaan waxay beegsadeen fariisimaha ciidamada shisheeye ee kenya kenyatigu ma awoodin inay dagaal toos ah galaan marka laga reebo inay godadkooda rasaas tareeso ah kasoo tuurayeen taas oo sida dabaaldegyada oo kale iftiinkeeda cirka laga arkayay sida ay noo sheegeen dadka deegaanka oo aan la hadalnay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si joogtaa u weerara ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah ee shisheeyaha ku daaban waana midda keentay in reer galbeedku si cad u sheegaan inay gaari waayeen hadafkoodii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho islamarkaana lala beegsaday askar ay turkida tababarayeen faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya salmaan axmed sheekh muuse cabdi caraarle waaliga wilaayada islaamiga banaadir oo waraysi gaara siiyey idaacadda islaamiga al andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyey camaliyadii nafurnimada ee maalintii shalay ka dhacday saldhigga uu turkigu ciidamada ku tababartay uu ku leeyahay magaalada muqdisho waaliga ayaa sheegay in camaliyadaas lagu beegsaday askar uu tababaranayay turkiga si ay u fuliyaan ahdaaftooda ku aadan dalka soomaaliya wuxuuna sheegay in halkaas looga dilay afartameeye askari halka sidoo kale looga dhaawacay lixdameeye kale magaalada muqdisho waxaa ka dhacay camaliyad istishaabi ah waxayna ka dhacday xero ay murtadiintu ay leeyihiin oo ku taalay magaalada koonfurteeda gaar ahaan meesha la dhihi jiray warsadii nacnaca oo hoos tegaysay maratani ciidanka turkiga xerafka bar oo ciidanka turkiga hoos tegaysay halkaasi istiyaaciyo ka dhacday waxaa la beegsaday ciidan murtadiina oo halkaas ay ku tababarayeen oo loogu loo tababarayay inay ashaadala dirirnimo diinta ilaahay iyo dadkeeda inay la dagaalamaan loo diyaarihayay oo halkaas ku aruursanaa oo lagu tababarayay kadibna la raboobay in turkiya loo sii qaado ciidankaas ayaa meesha ma lagu bartilmaamisa wararka hordhaca ah oo na soo gaaraya ilaa afartameeyo ku dhinteen ilaa iyo maratacni lixdameeyona inay ku dhaawacmeen waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraalle wuxuu sheegay in hadafka laga lahaa weerarka uu ahaa in looga hortago askartaas loo diyaarinayey inay ka qayb galaan dagaalka ay shisheeyaha ka horinayaan soomaaliya hadafkii laga lahaana laga gaaray hadafka laga lahaa waa cad yahay hadafka waxaa weeyaan diinla dirirka ciidanka loo diyaarinaayo oo diristooda int inta hub loo soo dhiibo maratacni diinta inay la dagaalamaan loogu talagalay waa ciidankaas marka in laga hortago oo ulajeedadu intaas ayay ahayd ilaahayna waa suuro geliyey ilaaha ku mahadsan dhibaatooyinka kala duwan ee ay dowladda turkiga ka wado dalka soomaaliya si guud caalamka islaamka ayuu soo hadal qaaday waaliga wilaayada islaamiga ee banaadir sheekh muuse cabdi caraarle wuxuuna sheegay in turkiga uu qayb ka yahay ururka nato ee duulaanka ku qaaday waddamada caalamka islaamka soomaaliyana ay dhibaatooyin ka geysteen horta saad ogtihiin ba turkigu wuxuu kamid yahay xulafada nato wuxuu ka dagaalamay ciidamadiisu ay ka dagaalameen afghanistan oo shacabka reer afghanistan ay maarata yani ku waxyeeleeyeen wuxuuna wakiil si gaara uga yahay reer galbeedka oo maraykanka ugu horeeyo midda labaadna waxa weeyaan waa dan dhaqaale waxa uu ordaayo waxaad og tahay ilihii dhaqaalaha ee soomaaliya sida dekadii iyo eeraboorkii inuu qabsaday in lix kun oo soomaali ah oo xamaali ahaa ilaa iyo maarata xilligii talyaaniga oo iska dhexli jiray maarata yani xamaaliga oo majakuusi loo yaqaanay in hal maalin iidka laga bixi kadibna turki lagu bedelay waxaad og tahay hadda in eeraboorka mar dhoweyd ay qaylinayeen shaqaalihii soomaaliyeed ee maarata yani ku haray oo laga saaray haddana kuwo kaleo turkiya lagu soo bedelay maalintii shalay ay ahayd markii camaliyad nafurnimo aad u ballaaran ay ka dhacday saldhigga uu turkigu ku leeyahay magaalada muqdisho uuna ku tababaro askarta soomaalida ah ee u xaqiijinaysa ahdaafta uu ka leeyahay duulaanka soomaaliya wuxuuna weerarku ahaa mid si aada loo soo qorsheeyey marka laga eego xilliga uu dhacay iyo qaabka uu dhacay intuba askartii shalay ku dhaawacantay camaliyadii ka dhacday xerada turkida ee muqdisho ayaa waxaa la kala geeyay isbitaalada turkiga iyo kan madiina tafaasiil warkaas la xiriirta waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan marka laga yimaado ciidamada ku dhintay weerarkii nafurnimada ahaa ee shalay ka dhacay xerada turkiga ee magaalada muqdisho oo hadda ah warshadii hore ee nacnaca ayaa waxaa ku dhaawacmay lixdameeyo kale askartan dhaawacyada ah oo ay ka mid ahaayeen kuwo xaaladoodu culus tahay ayaa waxaa loo kala qaybiyey isbitaalada turkiga iyo kan madiina ee muqdisho isbitaalada turkiga waxay qaabileen labaatan askari oo ay xaaladoodu aad u liidato islamarkaana qaarkood ay ka go-een xubno sida lugaha iyo gacmaha halka isbitaalka madiina loo xawilay afartameeyo kale agaasimaha guud ee isbitaalka madiina ayaa ka waramay xaaladda afartameeyada loo keenay markay ahayd laba saacii bar ayaa waxaa lanoo keenay bukaamo oo tayadooda dhan afartan iyo shan qofood soddon iyo siddeed ka midna waxaa waaye bukaan jiif ahayn waa seexinay lix ka midana waxaa waaye bukaan socod ahaynoo dhaawacooda waa iska fudaan xaafadaha u dirnay tiro oo meydn oo la soo gaarsiina waa jiraan laakiin waxaan u malaynaa hal bukaan oo keliya ayaa isbitaalka noogu dhintay wixii kaleo faahfaahinna waxaa waaye laamaha amniga iyo gobolka banaadir ayaa lagala xiriiri karaa duulahaydna dhaawacyada shan ka mida ayaa waxaa loo sameeyey qalimo oo aada u culus qaraxyada horta waxay u badan yihiin dadka feeraha ay wax ka gaareen oo waad dareemi kartaa firirka haddii mar feeraha qof ka gaaro tubooyin iyo turaaja la gelina qaar ka mid a ciidamada ku dhaawacmay camaliyadda nafurnimada ah ayaa waxaa laga soo qaaday badda maadaama ay xeradu ku dhowdahay waxaana jira kuwa ka badbaaday oo badda galay iyagoo ka baqayay in camaliyaddu ay xigto ciidamo xoog ku galayaal ah iyadoo askartii gurmadka ugu tegay mar dambe ay baafinayeen taleefanadana ay ka qaadanayeen shira laga soo wacay isagoo badda yaallo badda galgalna ninkaas maxay yireen mataqaanaa ninka la yidhaaho shaafici maxamuud maxamuud mataqaan haa aan idhi badduu yaalla hayrano hadda badduu galgalnu yaallaa waxay ahayd ninkiina hadda badda waa ka soo bixinay waana dhaawac lug iyo labada lugooduu ka dhaawacanya lugaana daran meeshaasuuna yaallaa baabuur waa la soo saara baabuur soo saara marka baabuur soo saara awrka soo saareen way soo waceen waxay yireen baabuur ciidamada dowladaan soo saarnay isbitaal madiinana loo soo qaaday marka isbitaal madiina u soo aad xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamadii shalay lagu beegsaday warshadii nacnaca ay ahaayeen kuwo turkida u daacad ahaa oo loo tababarayay sidii ay diinta ula dagaalami lahaayeen mana ahan markii ugu horreysay oo uu weerar nuucan ah ka dhaco xeradaas waxaa isa soo taraya haweenka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee hadiyadaha ku wareejinaya ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ku sugan iyadoona hadiyadii ugu dambeysay ay bixiyeen haweenka ku dhaqan degmada towfiiq ee wilaayada shabeellaha dhexe faahfaahin ku saabsan warkaas iyo war kale oo iyana la xiriirta munaasabad weyn oo ka dhacday degmada aadan yabaal islamarkaana ay haweenka ku dhaqan ku wareejinayeen hadiyada ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta waxaa isku soo aadiya oo inoo soo jeedinaya maxamed ciise haweenka ku nool degmooyinka aadan yabaal iyo towfiiq oo labaduba ka wada tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa hadiyado gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka haddaan ku horeyno aadan yabaal waxay haweenku mujaahidiinta ku wareejiyeen deeq ka kooban buskud iyo timir cadad ahaan waxay ahayd lix jawaan oo waaweyn oo buskud ah iyo afar kartoon oo timir ah kadib munaasabadii wareejinta hadiyadda waxaa saxaafadda la hadlay qaar ka mid ah haweenka aan meeshaan iskugu imaana maanta inaan walaalahayna mujaahidiinta ee joogo suhuurta kala duwan ee cadowga hortaagan walaalahayna mujaahidiinta ilaahay ha guuleeyo cadowgana ha jibiyo ma joognan degmadan aadan yabaal hadday ayaga jiri lahayn xijaabkan iyo dharkan aa wadanana maanta ma wadaneen waxaan leeyahay wiilasha mujaahidiinta oo mar walba cadowga hortaagan allahay hawshaad haysiin maanta allaha idiin fududeeyo gaaladana allaha jibiyo muslimiintana meel walbo joogta allaha guuleeyo cadowga maanta afarta gees ka yimiday oo diintayna usoo bira tumanayane insha allah waa jibi doonaa haddana wuu jabay sidoo kale haweenka ku nool degmada towfiiq ee shabeellaha dhexe waxay hadiyad ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka haweenka wax ka barta markaska ummu aacisha ee degmadaas ayaa soo diyaariyey deeq gaaraysa laba iyo toban jawaan oo buskud ah islamarkaana ay iyagu si tayo leh u sameeyeen munaasabadda wareejinta deeqda ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo iyo waxgarad kuwaasoo si isku mid ah u bogaadiyey haweenka haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah waxgaradka oo ugu horeeyo nabadoonka beesha warsangeli nabadoon cabdulaahi cali caray ilaahayna ikhlaasa idinkaga dhigo ilaahayna ajir dheeraadaha idinka siiyaan idin leenah aadaan ugu faraxnay haddaan u jeedna nicmadan meeshaan taal oo aad samayseen birigana kuma sinno marar badanoo kalaad samayseen haddaana waa la yska rabaa gaaladanaan iyo jaway ku tahay haddii la yidhaha degmada tawfiiq gabdhahoora iyo wiilashoora iyo odayaashooru kitaabka ilaahay u taagan yihiin haddii la yidhaha gaaladii waa salaansiilasay cabshay meeshaas rorogtaa juhdiyaad bixiseen debaad ku jirtiin kulaylaad mataqaanaa u taagan tihiin waa jiifnaa horta idima kaalmayn inaan garab idinku siinno oo xataa wixii mataqaanaa aad u baahatiin oo maanta hadda mataqaanaa kulley waa dadku iskaashiyaan nahay iyadoon laydin farin ood adinku ku fikirteen in mujaahidiintu mataqaanaa kulley juhdigan iyo debkan aad u gashiin ilaahay baa ku mahadsan annaguna waxaan hadda idin leenahay insha allahu tacaala idinku booraynaa maanta anba idinku garab istaagaynaa juhdiga aad bixihaysiinu maanta inaad mataqaanaa wax naga soo gaarsiisiin waayo waxaad bixaysiin qarashaad wax ku bixiyo weysiin kaalmo ayaad u baahan tihiin aliinaga soo kulmay meeshaan oo khayr lagu samaynayo gabdhahan biryahan ay howshaan ka qabaayeen alxamdulilaah gabdhuhu wiilashoori inta diyaarsheen ay dereen asay jihaadka aadayireen kuwa yareerna waa xambaarsan yihiin asay iyo debka ku galeen ay nicmadan hortaan ka muuqatay sameeyeen waxaan leenahay gabdhaha amaalka hore allaa gudi kara ilaah ka abaalmarya marka ugu horraysa gabdhaha waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyo haweenka ayaa waxay udubdhaxaad u yihiin bulshada iyo halganka lagula jiro shisheeyaha gaar ahaan haweenka shabeellaha dhexe ayaa waxay toddobaadyadii ugu dambeeyey muujinayeen dadaal dheeraad ah waxaa degmada ceelcadda ee gobolka gada lagu qabtay munaasabad lagu soo xirayay wejiga labaad machad ay leedahay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee gado mar kale faahfaahin warkaas ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed cali aadan xafladan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana lagu soo xirayay machadka imaamu dahabi qeybtiisa labaad ee faraciisa koowaad ayaa waxay ka dhacday degmada ceelcadda ee wilaayada islaamiga ee gado machadka oo ay si gaar ah u leedahay beesha howraarsame ayaa waxaa dhiganayay boqol arday oo kasoo jeeda beesha waxayna qaateen duruus kala duwan mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo waalidiin iyo waxgarad ka mida wilaayada gado ayaa kasoo qayb galay munaasabadda mid ka mida guddiga machadka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warramay maraaxisha uu soo maray machadka iyo duruusta ay ardaydu qaateen warbixinta macadka imaamu dahabi waxaa weeyaan macadkii labaad qabiilada hawraarsame fadradan waa fadradii koowaad ayaa soo xidhmaysa maanta wuxuu macadku furmay bishii jamaaduthaani kowdeediibuu furmay ilaa maanta oon joogno macadku fadradaasi shanta bilooda ayaabuu soo socday intaasi waxaa la baranaya markaa duruus ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ka mid ah waxaa la baranaya markaa qur-aanka caqiidada xadiiska fiqiga tajwiidka riyaadiyaadka iyo waxyaabay soo raaca ardayda macadka lagu furay waxay ahayd boqol iyo laba maalintii la furay macadka maantana wuxuu kusoo xidhmay markaa macadku boqol iyo kow arday buu kusoo xidhmay ayaa soo dhammaystay fadradaasi ugaas cabdulaahi macalin haaruun oo ah hogaaska beesha howraarsame oo munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa u dardaarmay ardayda machadka loo soo xiray macadkan imaamu dahabi macadkii labaadoo beesha weeye ilaahay baa nabad noogu bilaabay fadradiisii koowaadna ilaahay baa nabad noogu dhammeeyey maantana iyadoo jawigu degan yahay ilaahay baa ku mahadsanoo na soo gaarsiiyey dadku waa horumareen magaalooyinka meesha la joogo lama joogo miyiguna lama joogo ilaahayna waxaan ka baryaynaa cadow baa dalka ku soo duulay oo macaahiddii horumarka aanan ogolayn inuu ilaahay naga dulqaadan ilahay ka barya carruurta dawaaladeenla dardaarmi dardaara idinma dhinno maalintii laydin keenaya ee maanta isku mistabo ma ahidiin halkaa markaad ka tagtaan nin walba waxaa laga rabaa inuu guriga uu tagay wixii uu bartay uu ku baraarujiyo hadday shirki tahay uu kala hadlo hadday magaranaysaa cibaadada sixiddeeda uu kala hadlo haddii magaranaysaa dadka ay dhibahayaan macaahid ay dhibayaan oo ciyaalka inay guri u joogaan ay rabaanna macadka macaanida iyo horumarka uu leey inay fahamsiiyaan baa la rabaa oo dareensiisaan baa laydinka rabaa waxgaradkii ka hadlay munaasabadda waxaa ka mida garaad maxamed garaad sheekh maxamuud isagoona halkaasi ka soo jeediyey kelimad mahadcelin ah awalan ilaah baa mahadleh ilaahii noo qadaray maanta munaasabadan sharafta leh iyo wujuudan dayibka ah inaan ka soo qayb galno nicmooyinkii safarada badan baan ilah uga mahad celinaynaa mahadodhan isagaan u celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa beesha hawraarsame iyo lalinteeda waxbaranaysa oo ugu horreeya waas cabdulaahi oo runtii juhdi badan geliyey macaahidda iyo dacwada islaamka waxaan kaloo u mahad celinaynaa maamulka maxadka iyo macallimiinta iyo wilaayada herarkeeda kala duwan iyo xarakatu shabaab almujaahidiin oo maxadkan si gaar ah u tamwiiliyey sidaan la soconno ee gacan weyna ka geystay ayagana insha allahu ilaahay ka jazeeyaanleen wilaayaadkii islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka furan macaahid sharci ah oo ay leeyihiin qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka kuwaasoo ay wax ku bartaan ubadka ka soo jeeda beelahaas halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina kenya ayaa shacabka ku dhaqan dhulka n f d ku eedeysay inay ka waysay wada shaqayn kadib markii ay ku caawiyeen dagaalka al-shabaab kadib markii waayihii ugu dambeeyey ay aada u sii kordheen weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka wadaan dhulka muslimiinta ah ee kenya ee xoogga ku haysata ee n f d waxaa qalqal dhan kasta ay soo food saartay saraakiisha xukuumadda nairobi ugu magacaaban gobolka mandheera ninka la yidhaahdo bendeki fikena oo ah madaxa dembi baarista ee kenya ee gobolka mandheera oo ka hadlay weerar dhowaan ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolkaas ayaa ku calaacalay in bulshada deegaanka ay ka waayeen wax wada shaqayn ah oo ku aadan dagaalka dhanka mujaahidiinta al-shabaab dadka deegaanka ayaa wuxuu ku eedeeyey inay qariyaan macluumaadka ku saabsan joogitaanka mujaahidiinta ee gobolka taas oo caqabad weyn ku noqotay ciidankooda isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa kale uu sheegay inay jiraan rag ka soo jeeda gobolka mandheera oo ku biiray mujaahidiinta kuwaas oo uu sheegay inay garanayaan jidadka iyo deegaanka waxaan ogahay dad deegaanka ah oo u tallaabay soomaaliya kuna biiray al-shabaab haddana hogaaminaya weerarada ayuu yidhi waxaa kaloo jira kuwa taageersan al-shabaab ayuu yidhi madaxa dembi baarista ee gobolka mandheera bulshada muslimiinta ee ku dhaqan dhulka n f d ayaa aada loogu ammaanaa inay yihiin dad waaqicooda uu sarreeyo islamarkaana garanayo waxa uu yahay gumaysi maadaama tan iyo kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ay ku hoos jiraan gumaysiga ciidamada kenya oo ay kala kulmeen xasuuqyadii ugu waaweynaa oo laga xusi kara xasuuqii wagaala iyo gaarisa gubaay warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay